بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo siddeed iyo tobnaad ee suuratu tawba waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo tobnaad ee suuratu yuunus allah waxa uu ihi subxaanah وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم آياتكا إلهي تبارك وتعالى وحوكت المامياه towbatu llaahi cala athalaahati aladiina khullifuu towbad aqbalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka toobad aqbalay saddexdii saxaabi ee towbadooda dib loo dhigay ee raggii hore laga reebay waa muraara ibnu rabiic iyo hilaal ibnu umaya iyo kacab ibnu maalik saddexdaa saxaabi oo konton habeen laga hijrooday oo anjuuq iyo jabaqtoona loo odhan oo cidhiidhi iyo diiqad badan dareemay muddada laga hijrooday ayaa aayaddani tilmaamaysaa towbadoodii inay soo degtay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan al amru bitaqwa allah wa lusuumu asaadiqiin waxaa layna faray cabsida alleh oo ah in ilaahay wuxuu ina faray la yeelo wuxuu inoo diidayna laga tago iyo in la laasimo oo macooda lagu sugnaado kuwa saadiqiinta ah ee ka run sheegay iimaanka iyo diinta iyo caqiidada iyo camalka intaba yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wa kunuu maca asaadiqiin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan fadlu ahli اlmadiina bijihaadihim maca rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam wa jazaauhum wa fadlu اlcilmi wاtafaquhu fi اddiin waxaa aayaadkan ku sugan ree madiina fadliga ay dadka kala dheer yihiin oo jihaadka ay nebiga sala allahu calayhi wasalam la baxayaan waa fadli iyo ajar ay dadka kala dheer yihiin maa kaana liahli اlmadiinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli اllahi walaa yargabuu bianfusihim can nafsih dalika biannahum laa yusiibuhum dama'u walaa nasabun walaa makhmasatun fi sabiili اllah wlaa yaطacuuna mawطi'an yagiidu اlkufaara walaa yanaaluuna min caduwi naylan ila kutiba lahum bihi camalu saalix ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin aayaadkaas iyo aayaadka ka dambeeyaba waxaa lagu tilmaamayaa fadliga ay dheer yihiin dadka kale mar hadday rasuulkii ilaahay la baxayaan oo jihaadka ay la mushaarakaynayaan waxaa kaloo ku sugan fadliga uu leeyahay cilmiga iyo diinta in la fahmo oo ah in dadkii mu'miniinta ahaa qaybna ay nebiga ku hadhaan si ay waxyiga ku soo degaya u weeleeyaan oo uga xambaaraan qaarna ay jihaadka u baxaan oo duulaanka iyo dagaalka loo baxayo ay raacaan laakiin ay qaybsamaan oo kulligood aanay wada bixin wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan falowlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mowqifu lmu'miniina waalmunaafiqiina min nusuuli suwar mowqifka ay ka qaadanayaan mu'miniintiiyo munaafiqiintu suwarka qaarkood marka ay soo degayaan oo marka suurad qur-aankii ka midii ay soo degto mawaaqifta ay kala qaadanayaan mu'miniintiiyo munaafiqiintu oo allah waxa u ihi waidaa maa unzilat suuratu faminhum man yaquulu ayukum zaadatu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun waama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijisan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun labadaasay ugu qaybsamayaan kuwo iimaan ka kororsada waa mu'miniinta iyo kuwo qurun iyo xumaan iyo gaalnimo uun ka kororhsada waa munaafiqiinta waxaa kaloo ku sugan suuradda aakhirkeeda bacdu sifaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam tilmaamuhuu suubanaheenii nebi maxamed lahaa wax ka mida calayhi afdalu salaati wassalaam oo raxmadda iyo dabacsanaanta iyo hanuunka uu mu'miniinta la jecel yahay ay ugu horrayso ay ugu mudan tahay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim aayadda ugu dambaysa suuradda nebiga waxaa la amray in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tala saarto ilaahay uu ku filan yahay oo cid kale aanay waxba ka qaadi karayn fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakkaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim suuratu yuunusna bilowgeeda ilaahay waxa uu kaga warramay alqur'aanu alkariim wa bashariyatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa mowqifu lmushrikiina min dalik qur'aanka sharafta badan iyo basharnimada rasuulku inuu bashar aadamiya ahaa oo ilaahay risaalada u doortiyo nebinimada oo ugu nicmeeyey iyo gaaladii mowqifka xun ee ay ka qaateen oo ah inay beeniyeen qur'aankii lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aliflaamraa tilka aayaatu lkitaabi alxakiim akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum an andiri innaasa wabashir aladiina aamanuu anna lahum qadama sidqin cinda rabbihim qaala alkaafiruuna ina hada lasaaxirun mubiin waxaa kaloo ku sugan suuraddan bilowgeeda madaahiru alqudra alilaahiya muuqaallada tilmaamaya ilaahay tabaaraka wa tacaala weynidiisa iyo awooddiisa dhammayska tiran oo ah makhluuqaadka waaweyn ee kowniga ee alla u uumay ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam suma istawaa cala alcarsh yudabiru alamra maa min shafiicin ilaa min bacdi idnih waxaa kaloo ku sugan suuraddan almunkiruuna liyowmi alqiyaama wa jazaa'uhum maalinta qiyaame ee layse soo celinayo iyo bacsiga dambe kuwa inkiraya ee adduunyadan uun isku iloobay iyo cuquubada xun ay leeyihiin iyo mu'miniinta bacsiga rumeeyey abaalwanaagga iyo jasaha ay leeyihiin ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati addunya waطma'anuu biha waladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum annaaru bima kaanuu yaksibuun ina aladiina aamanuu wacamiluu asalixaat yahdiihim rabbuhum biiimaanihim tajri min taxtihim alanhaar fii jannaati annaciim waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala dabaa'icu akhari annaas dadku siday u badan yihiin dabeecada iyo dhaqanxumaday ku dhacayaan wa idaa masa alinsaana adurru dacaanaa lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima falamaa kashafnaa canhu durahu mara kaan lam yadcunaa ilaa durrin massah waxa uu rabbi tilmaamayaa insaanka khaldan mu'minku sidaa maahe inuu yahay mid markay dhibaata ku dhacdo dhulka isla dhacayo baryootamayoo baryo iyo duco badan oon dhul iyo cirtoona xamilayn mar alla marka dhibka laga faydana kiiba maaha gaalnimadii iyo xumihiisiibuu halkii ka miisanaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay sunnatullaahi fii ihlaaki aldaalimiina wa istikhlaafi almu'miniin ilaahay jidka uu hore u jideeyey ee aan beddelmayn oo ah inuu daalimiinta dembaabtay halaagaya rabbi dadka kale mu'miniintana uu dhulka dhexal siinayo kuwaa marka uu halaago summa jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun allah waxa uu idhi subxaanah wa cala athalaatha waxay ku cadfan tahay laqad taaba allaahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina waalansaar ilaahay waxa uu ka toobad aqbalay nebigiisii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam iyo muhaajiriintii iyo ansaar wa cala athalaahati saddexdiina ilaahay waa ka toobad aqbalay alladiina saddexdaasoo khullifuu laga dibdhigay ama laga reebay towbadooda kuwii hore towbada laga aqbalay xataa idaa daaqat ilaa ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda saddexdaa al ardu dhulkii ay ku cidhiidhiyoontay bimaa raxubat maca ruxbihaa iyadoo ballaadhkeeda lala qabo arladu intay ballaadh leeg tahay ay ku cidhiidhiyoontay oo dhul iyo cirba ay xamili waayeen oo wadaaqad ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda anfusuhum nafahoodii ay ku cidhiidhiyoomeen markii cidina ay la hadli weyday oo wadannuu ay yaqiinsadeen allaa malja'a meel laga magan galaa inaanay jirin min allaahi ilaahay ilaa ilayhi xaggiisa mooye meel loo ciirsadoo loo cararo oo la magan galaa inaanay jirin bay yaqiinsadeen alle xaggiisa mooye meel kale summa taaba dabeed ilaahay towbada ayuu waafajiyey calayhim korkooda liyatuubuu si ay u toobad keenaan waayo ina allaha alle huwa alle attawaabu waa ka toobad aqbalka badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista khullifuu jalaaluddiin asuyuuti waxa uu odhanayaa ay khullifuu can itawbati calayhim waxa dib looga dhigay towbadoodii in la aqbalo waayo dee raggii ay isku dembiga ahaayeen ee abulubaaba iyo asxaabtiisa waa ti iyagu ay tiirka isku soo xidheen ee markayse soo dhiibeen ee isdhuldhigeen towbadooda la soo dedejiyey saddexdan se dib baa loo dhigay waxaa markaa qofku isweydiin karaa sidii waxa weeyaan axadulikhwa walaal walaalada ka midiba xalay uu weydiiyey raggan saxaabada ah ee isku kiiska ama isku dembiga ahaa maxaa qolana dib loogu dhigay qolana loogu soo dedejiyey waayo xalay waxaynu soo marray waaakharuuna ictarafuu bidunuubihim khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a rag saxaabadii ka mid ah oo iyagu dembigoodii qirtay oo camal wanaagsan iyo mid xun isku daray waxaa ibnu cabbaas iyo kayrkiiba ay ku tilmaameen aayaddaasi inay ku soo degtay raggii saxaabigii abulubaaba iyo asxaabtiisii waa raggii markuu nebigu yimid sala allahu calayhi wasalam ee tabuugu ka soo noqday intay tiirkii masaajidka isku xidheen ku dhaartay axad kale inaanu xadhiggaa ka furayn iyo tiirkaa nebi moxamed mooyaane sala allahu calayhi wasalam dabadeed dee aayaddaasaa ku soo degtay towbadooda oo waa laga toobad aqbalay rasuulkaana furay markaa raggaasi wataa towbadooda la soo dedejiyey wa aakharuuna ictarafuu bidunuubihim saddexdanna dee dib baa loo dhigay oo wa aakharuuna murjawna liamri illaah waataynu soo tilmaannay in ilaahay amarkiisa dib loogu dhigay si uu rabbi uga yeelo siduu isagu doono su-aasha markaa jawaabteedu jamalka ayaa waxauu futuuxaatulilaahiyaha kaga soo naqlinayaa tafsiiru lkhaasin inuu yidhi annahum khullifuu can towbati abi lubaabata wa asxaabih raggan saddexda ah wa cala aladiina wa cala alhalaathati aladiina khullifuu waxaa dib looga dhigay oo laga reebay towbadii laga toobad aqbalay abilubaaba iyo asxaabtiisa wadalika annahum lam yakhdacuu kamaa khadaca abulubaabata wa asxaabuh sababtuna waxa weeye kuwani isumay soo dhiibin oo isumay dhuldhigin sida abulubaaba iyo asxaabtiisu ay isku soo dhiibeen ee isu dhuldhigeen fataaba allaahu calaa abilubaabata wa asxaabih ilaahay markaa deg deg buu uga toobad aqbalay abulubaaba iyo raggii asxaabtiisa ahaa wa akhara amra haaulaa'i ahalaathata muddatan saddexdaa nin ee hilaal iyo muraare iyo kacabna towbadooda muddo ayaa alla dib uga dhigay summa taaba calayhim bacda daalik intaa dabadeedna waa ka toobad aqbalay bacda khamsiina leylatan konton habeen dabadeed marka khaasinku waxa uu ku sababaynayaa sida jamalkuna futuuxaadka uu kaga soo naqlinayo dee sababtu inay ahayd ragganna inay markiiba isa soo dhiibeen oo isdhuldhigeen oo naftooda tiirka ku soo xidheen kuwanna aanay sidaa samayn sababta loo kala reebee loo kala dambaysiiyena ay taa ahayd allah waxa uu tilmaamay suma taaba calayhim liyatuubuu jalaaluddiin asuyuudi waxauu odhanayaa waffaqahum litawba ilaahay towbadii buu waafajiyey si uu uga toobad aqbalo waayo towbadu yacnii marka hore ilaahay haddaanu ku waafajin toobad keeni maysid inaad toobad keentoo lagu waafajiyaana waa nicmo haddana marka lagu waafajiyo ee towbadii aad samayso in laga aqbalaana waa nicmo kale markaa suma taaba ay wafaqahum litawba ayuu odhanayaa jalaaleynku towbadii baa la waafajiyey si ay u toobad keenaan idaada xataa idaa daaqat calayhim alardu idaada ama waxa weeyaan idaadaasaa la odhanaya waa sile ama tawkiid oo aan la macnaynayn qur-aanka iyadoo laga edebsanayo la odhan maayo waa siyaadee ta'aduban maca alqur'aan waa sile ama tawkiid oo macnaheedii shardiyo laga macnayn maayo haddii idaada laga macneeyana summada dambe ayaa noqonaysaa sila ama tawkiid oo aan caatifadii ahaanayn waayo haddaad labadaba sidooda u dayso laqbada ama tarkiibku isu kaa qaban maayo waana sida uu tilmaamayo jamalku uu futuuxaadka ku tilmaamayo uu odhanayo humma iyo idaa mid uunbaa laga dhigi mid aan la macnaynayn marka waxau odhanayaa baydaani albaydaawi baan u jeedaa cafwan asheekh zakariya cali albaydaawi wuxuu isagu caddeeyey inay waxa weeyaan hummadu tahay ta aan la macnaynayn kayrkiina waxay tilmaameen idaada marka adigu labada mid uun ayaan macnaha ka muuqanayn oo silo ama tawkiid laga dhigayaa si uu tarkiibku isugu kaa qabto marka idaada haddaynu sile iyo tawkiid ka dhigno summada sideedaa loo macnayn oo xataa idaa daaqat ilaa ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda alardu arladii bimaa raxubat oo wadaaqad ay ku cidhiidhiyoontay calayhim anfusuhum oo wadannuu ay yaqiinsadeen anlaa malja'a min allaahi ilaa ilayhi summa taaba calayhim dabeed ilaahay towbadii buu waafajiyey liyatuubuu marka idaadii maynaan macnayn markaas haddaynu idaada macnaynana summada dambe ayaa noqonaysa markaana mid sila ama tawkiid oo xataa idaa daaqat markay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda alardu arladii bimaa raxubad oo wadaaqad ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda anfusuhum oo wadannuu an laa malja'a min allaahi ilaa ilayhi suma taaba ay taaba calayhim dabeed towbadii buu waafajiyey oo markaa taaba summa la macnayn maayo dee jawaabkii idaada ayaa taaba calayhim liyatuubuu dhacaya marka calaa kullin idaa iyo humma kolba midunbaa la macnaynta kalena waa laga tegi laakiin labadaba macnaha kama wada muuqan karaan sida jamalkuba uu tilmaamayo wa cala halaathati saddexdii saxaabina ilaahay waa ka toobad aqbalay alladiina saddexdaasoo khullifuu towbadooda dib loo dhigay oo raggii hore laga reebay xataa idaa daaqat markay ku cidhiidhiyoontay ama xataa idaa daaqat ilaa ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda alardu arladii ilaa ay ku cidhiidhiyoontay bimaa raxubat maca ruxbihaa iyadoo ballaadhkeeda lala qabo oo wadaaqad ay ku cidhiidhiyoontay calayhim korkooda anfusuhum nafahoodiina ay ku cidhiidhiyoomeen oo wadannuu dannigani maanta waa bimacna alyaqiin oo wadannuu ay yaqiinsadeen allaa malja'a meel la magangalaa inaanay jirin oo min allaahi alla laga magangalaa ilaa ilayhi xaggiisa mooyaane ayaa humma taaba dabeed ilaahay waxa uu waafajiyey towbadii calayhim korkooda liyatuubuu si ay u toobad keenaan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaa towbadii u waafajiyey suma taaba dabeed ilaahay waxa uu waafajiyey towbadii calayhim korkooda liyatuubuu si ay u toobad keenaan waayo ina allaha alla huwa alla attawaabu waa allaha toobad aqbalka badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow ittaqu llaaha alla ka baqa oo wakuunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta sheega macooda ahaada oo iyaga la jirkooda iyo maciyadooda ahaada oo ku sugnaada macooda maa kaana uma ahaanin liahlilmadiinati ree madiina uma ahaanin iyo waman xawlahum cidda hareerahooda ah oo min al acraabi ree baadiyaha ah an yatakhallafuu inay ka hadhaan umay ahaanin oo uma habboona can rasuulillaahi rasuulka alle markuu jihaadka u baxayo inay ka hadhaan uma habboono umay ahaanin walaa yarqabuu inay ka jeclaadaanna umay ahaanin bianfusihim nafahooda can nafsihi rasuulka naftiisa oo tooda inay ka toorbidaan nafta rasuulka umay ahaanin oo uma habboona ilaahay waxau idhi daalik arrinkaas jalaaludiin asyuud waxau odhanayaa ay daalika annahyu can atakhalluf diidmadaa laysu diiday in rasuulka laga hadho haabitun waxa uu ku sugnaaday biannahum bisababi annahum iyaga laa yusiibuhum inaanu haleelayn sababteeda ayuu ku sugnaaday dama-un wax haraadii inaanu haleelayn walaa nasabun daalna inaanu haleelayn oo aanu ku dhacayn walaa makhmasatun gaajana inaanay haleelayn oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa gaaja aanay ku haleelayn oo walaa yataa'uuna inaanay ku joogsanayn mawdi'a meel lagu joogsadoo cagta la saaro meeshaasoo yaqiidu cadho gelinaya oo ciilaysa alkufaara gaalada cadho gelinaysa oo ciil gelinaysa oo walaa yanaaluuna aanay gaadhayn min caduwin cadowna aanay ka gaadhayn naylaa gaadhid oo macnaha aanay ka libin helayn oo ujeeddadoodii cadow aanay ka gaadhayn oo inay ka guulaystaan ah ilaa haddii ay arrimahaasi dhacaanse arrimahaasoo dhan ilaa haddiise arrimahaa la soo sheegay ay dhacaan hee kutiba waa loo qoraa lahum iyaga bihi arrimaha ay sameeyeen sababkooda waxaa loogu qoraa camalun camal baa loogu qoraa camalka oo saalixun wanaagsan waayo ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah abaalkooda alla ma dayaco walaa yunfiquuna ma bixiyaan oo jihaadkii kuma bixiyaan nafaqatan nafaqo macnaha xoolo kuma bixiyaan jihaadka ay alle dartiis yacni ugu baxayaan walaa yunfiquuna ma bixiyaan nafaqatan nafaqa ma bixiyaan nafaqadaasoo sagiiratan yar iyo walaa kabiiratan mid weyntoona xoolo jihaadka kuma bixiyaan wax yar iyo wax weyntoona walaa yaqtacuuna mana gooyaan waadiyaa tog ma gooyaan oo kama tallaabaan iyagoo socda ilaa haddii ay sidaa sameeyaanse kutiba waa loo qoraa lahum iyaga ay daalik madkuurkaa lasoo sheegay oo infaaqa iyo togaga ay goynayaan ah waa macnaha socodkooda ilaahay dartii ay u socdaan iyo xoolaha ay bixinayaan waa loo qoraa maxaa loogu qorayaa oo cilladu ay tahay liyejziya oo kutibada ayaad ku tacallujinaysaa amaad ku xidhaysaa cillada waxaa loogu qorayaa madkuurkaa lasoo sheegay oo socodkooga iyo infaaqoodaba ah liyejziyahum si ugu abaalmariyo allaahu alleh axsana maa shay kii ugu wanaagsanaa ay jazaa'a axsani maa shay ka ugu wanaagsan abaalkiisa si ugu abaalmariyo rabbi shaygaasoo kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya aayaddanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa nimanka reer madiina uma cunnanto uma habboona in ay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam markuu jihaadka u baxaya ay ka hadhaan naftooda inay ka jeclaadaan naftiisana mid u qalanto u habboon ma aha oo suyuuti waxa uu odhanayaa bi-an yasuunuuha camaa radiyahu linafsihi min ashadaa'id naftooda siday uga jeclaanayaan waxa weeye inay naftooda ka dhowraan wuxuu rasuulku naftiisa raalli uga noqday ee dhib iyo shadaa'id ah oo rasuulkii alleh oo jidkaa dhibaatadiisa iyo oonkiisa iyo haraadkiisa iyo socodkiisaba u badheedhay dee adigu inaad raaxo ka dooratay iyo gurigaaga iyo qabowga iyo hadhku daw ma aha waxaa lagu sababeeyey arrintaa daalika biannahum laa yusiibuhum dama daalika suyuudi waxa uu odhanayaa ay daalika annahyu diidmadaa laysu diiday in rasuulka laga hadho markuu jihaadka u baxo dee aayaddana nahyi kama cadda ee nafyi baa ku jira oo maa kaana uma ahaanin oo uma cunanto ee maa saxa walastaqaama wax ansaxaya oo quman oo suurtagala ma aha inaad sidan samaysaan waa nafyi laakiin nafyiga madmuunkiisa ayaa nahyigu uu ku jiraa oo waa nafyi bimacna nahyi ah oo macnaha umay ahaanin yay ahaanin oo sidan iyay dhicin weeye ruuxna yuu hadhin xagga macnaha markaa nahyigu uu ka imanayaa ee lafdiga nahyi kama muuqdo sidaa darteed baa jamalku waxaa odhanayaa waa khabarun bimacna alinshaai jumladu waa khabariyo oo wax dalabiyi kama muuqdo amar iyo nahyi toona waa nafyi maa kaana uma ahaanin laakiin waa bimacna alinshaa oo yay ahaanin weeyi xagga macnahay nahyi ka tahay sidaa daraaddeed baa suyuudigu u odhanayaa daalika annahyu markaa nahyigu tilmaamayaa waa xagga macnaha ee lafdiga ma aha laakiin macnahay nahyi ka tahay oo waa laysu diidayaa in rasuulka laga hadho waxaa lagu sababeeyey waayo tallaabaday qaadaan iyo oonka iyo gaajada ku dhacda iyo meeshay cag dhigaanba iyadoo ay cadowgu u ka cadhoonayo meel alla meeshay ku joogsadaan ee ama qabsadaan ama ay maraan iyo meesha ay cadowga dhibaato ka gaadhsiiyaanba oo walaa yanaaluuna min caduwin naylan wuxuu suyuuta odhanayaa ay qatlan aw asran aw nahban dil ama qafaalasho ama xoolo laga qabsado oo waxaa looga jeedaa walaa yanaaluuna min caduwin nayla waxaa looga jeedaa naylka ay balaqa minhu maqsuudah ruuxu cadowgiisa maqsuudkuu ka lahaa markuu ka gaadho oo ah dee inuu ka guulaysto dhibaatona gaadhsiiyo marka waxyaabahaasoo dhan waxa la yidhi arrimahaasoo dhan camal wanaagsan baa loogu qorayaa halkan waxaynu mulaaxadaynaynaa acmaasha hore waxaa la yidhi kutiba lahum bihi ba'saba biyaa camalun saalix waayo dee oonka iyo haraadka iyo daalka wax ruuxu isagu uu samaynayo toos uga soo fulaya ma aha laakiinse waa wax ku qumaya oo ku soo darriyaya oo ka dhalanaya laakiin acmaasha uu qabanayo iyo cibaadaadka uu samaynayo oo oonku ruuxu ficilu sameeye ma aha iyo gaajada iyo daalka iyo laakiin wuxuu ka dhalanayaa dee cibaadadan iyo camalkan jihaadkee uu ku jiro ayay ka dhalanaysaa oo ka ratibmaysaa marka sidaasaa loo yidhi bihi bisababihi oonka iyo gaajadu ilayn sidooda iyagu dee camal saalixa uma ahaye laakiin maadaama ay ka dhasheen camal saalixa sababkii ay ku yimaadeen camal saalixa lagu qorayaa laakiin markii la maraya infaaqa walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiiratan walaa yaqtacuuna waadiya maadaama infaaqa iyo waxbixinta iyo socodku uu yahay acmaal iyaga ka soo fulaysa oy samaynayaan lama odhan bihi ee kutiba lahum un baa layidhi laftiisaa loo qorayaa waayo waa acmaal sidooda ay u samaynayaan ee acmaal wax kale ka dhalanaysa ma aha marka sidaasaa ta horena baa sababiye a loo raaciyey tan dambana aan loo raacine kutiba lahum daalika laftiisaa loo qorayaa ilaan waa acmaal iyaga ka soo fulayse aayaddan waxaa odhanayaa jalaaluddiin asuyuuti walamaa wubbiquu can itakhallufi wa arsala annabiyu sala allahu calayhi wasalama sariyata nafaruu jamiican fanazla wamaa kaana almu'minuuna hadalkaa suyuudi waa aayaddan aayadda ku xigta sababkeeda ayuu ku soo aroorinayaa marka aayaddaa hore iyadu waxay ahayd in reer madiine loo diiday meel rasuulkii u baxay iyagu naftooda inay ka reebaan oo guryahooda ku hadhaan marka taa hore waxay ahayd amar lagu amrayo guud ahaan kol hadduu rasuulku jihaad u baxo ruuxna inaanu ka hadhin taasi waa taa laakiin tan dambe waxay ku saabsan tahay aayadda wamaa kaana almu'minuuna oo allah waxau idhi subxaanah wamaa kaana mabay ahaanin almu'minuuna kuwa mu'miniintii may ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan xaal ay dhammaantood yihiin jihaadka inay u baxaan ma ahaanin oo ma habboona iyada lafteedu waa nafyi bimacna nahyi ahoo yay kulligood wada bixin weeye ee ha kala hadhaan ilaahay waxau idhi falowlaa nafara ay hallaa nafara oo miyay baxaan min kulli firqatin koox walba miyay ka baxaan oo minhum iyaga ka mida mu'miniinta daa'ifatun kooxi may ka baxdo oo ay jihaadka u baxdo wuxuu soo qadarayaa jalaalaynku wa makasa albaaquuna oo inta kale hadhayna may nagaadaan oo rasuulka la joogaan si ay waxyiga soo degaya u weeleeyaan oo uga xambaaraan liyatafaqahuu waxay u noqonaysaa daa'ifada baaqigee nagaanaysa ilaan wamakasa albaaquuna baynu soo qadarray miyaa mu'miniintii qayb ka midiina ay jihaadka u baxaan qayb ka midiina ay nagaadaan oo rasuulka la joogaan liyatafaqahuu qaybta joogaysa maha qaybta baxday liyatafaqahuu si ay u fahmaan qaybta joogta ee rasuulka ku baaqi noqotay fi diini diintii si ay u fahmaan oo usii bartaan axkaamtii shareecada oo waxyiga soo degayana ay u xafidaan oo u xambaaraan iyo waliyundiruu si ay ugu digaan daa'ifadaa hadhay qowmahum qoomkoodii baxay ay ugu digaan idaa rajacuu markay qoomkoodaa baxay u soo noqdaan ilayhim iyaga ee jihaadkay u baxeen ay ka soo laabtaan lacallahum yaxdaruuna likay yaxdaruu si kuwaa loo digay ee jihaadka ka soo noqday ay uga digtoonaadaan cadaab iyo cuquuba waxay ka dhalanayso ugagana digtoonaadaan bilcilmi waalcamal inay cilmigii dhigtaan kuna dhaqmaan marka halkan uu odhanaya jalaaluddiin asuyuuti walamaa wubbiquu can itakhallufi wa arsala annabiyu sariyatan markii aayaddii hore lagu canaantay hadhitaanka laga hadhaya rasuulka waa maa kaana liahli lmadiinati waman xawlahu oo canaantaa hore ay dhacday la leeyahay ruuxna yuu ka hadhin rasuulka marka uu baxayo nebiguna markaa ciidan uu diray isagu uu ka hadhay oo saraayadu waa ciidamada uu dirayey laakiin rasuulku aanu la socon marka iyadoo canaantaasi soo degtay ayaa rasuulkii ciidan uu dagaal u diray nafaruu jamiican ilaan waa rag hore loo canaantee kulligood markaa way wada baxeen jihaadkii fa nasala markaasaa waxaa soo degay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan may ahaanin mu'miniintu kulligood inay wada baxaan waase inay kala hadhaan oo qaybina ay rasuulka ku hadho si waxii wixii soo degada ay u xafidaan oo u xambaaraan qaybina ciidanka duulaanka u baxay ay u raacaan dabeed qaybtii hadhay qaybta baxday markay u soo noqoto waxay iyagoo maqan sii barteen ay iyaguna ugu dhigaan marka in laysqaybiyo ayay aayaddu ku soo degtay ibnu cabbaas markaa wuxuu odhanayaa sida jalaaluddiin asuyuudi uu ka soo warinayo فhذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد فيما إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ihi iبن cabaas aayadan وma kaana اlmuؤminuuna waxay gaar ku tahay ciidamada uu rasuulku dirayo isagoon la socon ee rasuulku uu ka hadhaayo tii horena waxay ka hadlaysay marka rasuulku isaga u baxo inaan ruuxna ka hadhin oo khuruuj caam ah weeyaan kol hadduu rasuulku baxay meel lagu hadhaa ma hadhin cid maslaxa iyo danta muslimiinta uu rasuulku u reebo mooyaane khuruujku markaa waa caam saasuu markaa odhanayaa ibnu cabbaas allah waxau idhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow qaatiluu la dagaalamoo la dirira aladiina kuwa yaluunakum idinsoo xiga oo min alkufaari gaalada ka mid ah ay alaqrab faalaqrab minhum ayuu jalaalaynku odhanaya gaalada midba kuu idinka soo dhow yahay dee dagaalka ku bilaaba oo inay maslaxa keensato in la dhaafo mooyaane asal ahaan ka kuugu xiga ama qaraab ahaan ha noqdo ama deris ahaan iyo degaan ha noqda ee yacni jihaadka waxaa laga bilaabayaa dee ka kuugu dhow oo mid fog la doonan maayo isagoo cadowgii ku kulaalayo inay maslaxa keensata in la dhaafo mooyaane allah waxau idhi walyajiduu ha helaan fiikum dhexdiinna gaaladu ha ka helaan khildatan adayg iyo qallafna ha ka helaan oo waataynu waxaa lay soo tilmaamanayoo marka la joogo fii maqaami alqitaal waa alkhildatu waaljafwa waa adayg iyo qallaf oo dee qoortaaba la yska gurayaa in la qoorta la yska gurana aday ka sarreeyaa maba jiro waa halkii ugu sarraysay markaa dabac ma yaallo meel dagaal yaallo laakiin kolka maqaamku dacwo iyo diin la ysku sheegaya uu yahay asalku waa dabac iyo rifqi faquulaa lahu qowlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhshaa marka qofka daaciga ah ama caalimka ah ama dee raggii rususha dhaxlee warahatul ambiyaa munaasabku waa inay mawaaqifta sidaa ula kala socdaan oo mowqifna khilda ayuu leeyahay mowqifna dabac iyo raxmad allah waxau ihi walyajiduu ha helaan gaaladu fiikum dhexdiinna ha ka helaan khildatan adayg iyo qallafsanaan waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alla maca almuttaqiina kuwa alla ka baqa uu la jiro oo macooda uu yahay ay binnasri wata'yiidi allah waxau ihi waidaa maa unsilad marka la soo dejiyo suuratun suurad marka la soo dejiyo fa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a man duul baa ka mid a ama qaar kuwaasoo yaquulu odhanaya ayukum kiineebaa zaadathu ay u kordhisay haadihi suuraddani iimaanan iimaan ilaah baa tii bayaamiyey oo allah waxau idhi fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fa saadathum waxay u kordhisay suuraddu iimaanan iimaan waayo aayadda soo degtay ay rumeeyeen markii horeba iyagoo mu'miniin ahaa dee iimaan kalaa u soo kordhay waanay ku dhaqmayaa walxaal bay suuraddu iimaan u siyaadisay hum iyagu yastabshiruuna ay weliba ku bushaaraysanayaan ay ku faraxsan yihiin diinta iyo waxyiga u soo degay wa ama aladiina kuwase fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun cudurku waa kufri caloolaadka iyo gaalnimada kuwa uurka ku qarsanaya eh fa saadathum suuraddu waxay u kordhisay rijsan qurun bay u kordhisay oo ilaa rijsihim ay madmuuman ilaa rijsihim qurunkoodii hore loogu daray waxay u kordhisay qurun qurunkoodii hore loogu daray oo qurunkanna waa kii macnawiga ahaa oo waa gaalnimada iyo yacni kufriga uurkooda ku jira weeyaan qurunka iyo najaastu innama almushrikuuna najas suyuudi markaa waxaa odhanayaa ay kufran ilaa kufrihim likufrihim biha suuraddu waxay u kordhinaysaa gaalnimo gaalnimadoodii hore ugu darsamaysa waayo waa gaalowgay ka gaaloobeen suuraddan oo sida mu'miniintii horeba markay suuradda rumeeyaan iimaan ugu kordhayo ayaa gaaladan horena suuradda markay ka gaaloobaan gaalnimo ugu kordhaysaa marka ilaada madmuuman ilaa rijsihim ama maca ayaa laga macnayn karaa ilaada bimacnaa maca oo markaana macnuhu waxa uu noqon fasaadathum suuraddu waxay u siyaadisaa rijsan qurun ilaa rijsihim maca rijsihim qurunkoodii kale ula socda wa maatuu waanay dhintaan walxaal hum iyagu kaafiruuna kuwa gaaloobe ay yihiin allah waxau idhi awalaa yarawna oo miyaanay arkayn kuwani munaafiqiintii annahum iyagu yuftanuuna in la imtixaamayo oo cudur iyo caydhnimo iyo abaarba lagu jarribayo oo lagu fidnaynayo fii kulli caamin sannad walba maratan mar aw maratayni ama laba goor humma laa yatuubuuna haddana kama toobadkeenayaan gaalnimadiiyo nifaaqooda ka soo noqon maayaan walaahum manay ahaanin yadakkaruuna kuwo waantoobayo wax qaadanaya waidaa maa unsilad marka la soo dejiyo suuratun suurad nadara way eegayaan bacduhum barhkood kuwa munaafiqiinta ilaa bacdin barhka kaley eegayaan ay qaa'iliina xaale ay leeyihiin oo ay ku wada hadlayaan oo isku leeyihiin hal yaraakum war maydin arkayaa min axadin qof maydin arkayaa yacni ma layna arkayaa si aynu isaga joogno mise laynama arkayo si aynu u dusnoynu aayar uga siibanno majliska suuradda iyo xaqa lagu hayo oo markay suuradii soo degto fadeexadaynaysa oo xaqaa'iqda ka warramaysa majliska ay joogaan lagu hayo oo lagu dul akhriyayo waxay odhanayaan war ma laynoo jeedaa oo ma layna arkayaa si aynu si aynu isaga fadhino mise laynama arkayo si aynu aayar isaga dusno iyadoon layna dareemayn saasay isku odhanayaan wa idaa maa unsilad marka la soo dejiyo suuratun suurad marka la soo dejiyo oo macnaha lagu dul akhriyo nadara way eegayaan bacduhum barhkood munaafiqiinta ilaa bacdin barhkii kaley eegayaan qaa'iliina iyagoo isku leh hal yaraakum war maydin arkaya min axadin qof maydin arkaya oo ma laydiin jeedaa humma insarafuu dabeed way gadoomaan humma insarafuu dabeed way gadoomayaan oo majliskii qur'aankiiyo waxyiga lagu hayo way ka baxayaan sarafa allaahu ilaahay baa duway oo ka leexiyey quluubahum qalbiyadooda ay cani ilhidaaya inay xaqiyo hanuunka ku hanuunaan oo ku hagaagaan qalbigooda allaa ka duway biannahum bisababi annahum maxaa looga duway biannahum bisababi annahum iyagu qowmun inay qolo yihiin sababteedaa looga duway qoladaasoo laa yafqahuuna aan fahmayn aayaadka alleh licadami tadabburihim waayo uba fiirsan maayaan oo kama fakarayaan oo hoosba u eegi maayaan waxaa halkan aayaddani ay tilmaamaysaa anna aljazaa'a min jinsi alcamal oo ruuxa xumaan sameeya taasunbaa loo siyaadinayaa oo lagu imtixaamayaa oo waa jazaa'an wifaaqan waljazaa'u min jinsi alcamal markaa humma insarafuu iyagaa gaddoomay sarafallaahu ilaahay waa ka duway quluubtooda xaqa waayo siday iyagu uga gaddoomeen baa looga gadiyey waa abaalmarin waafaqsan xumaha ay samaynayaan waxaa la mid a falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen baa qalbigooda ilaahayna leexiyey oo karkaarka la weydaariyey waalcagsu bilcagsi wanaag haddaad samaysana isagaa laguu kordhinayaa oo waaladiina htadow zaadahum hudaa kuwii hanuunay hanuun baa alla u siyaadiyey marka nin walba wuxuu doortay ayaa loo daynayaa loona kordhinayaa sharan kaana aw khayraa allah waxau idhi laqad jaa'akum lawallaahi qad jaa'akum dhab ahaan buu idinku yimid rasuulun rasuul rasuulka oo min anfusikum nafihiinna ka ahaaday jinsigiinna carbeed ka tirsan oo idinka idinka dhashay oo ab iyo asalba a u garanasaan oon idinku cusbayn weeye min anfusikum laqad jaa'akum dhab ahaan waxaa idinku yimid rasuulun rasuul waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulka oo min anfusikum nafihiinna ka ahaaday oo ina hebel hebel a u garanaysaan oo idinka idinka dhashay rasuulkaas oo casiizun ay ku culus tahay oo ay ku adag tahay calayhi korkiisa maa canidtum ay canatukum mashaqadiin iyo dhibaatadiinnu ay ku culus tahay oo maadu waa masderiya canidtumna masder baynu ka keennay marka maa canidtum ay canatukum dhibaatadiinnu way dhibaysaa oo waa ka damqanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkaasoo xariisun dadaalaya oo calaykum korkiinna ku dadaalaya ay an tahtaduu macnaha inaad hanuuntaan buu ku dadaalayaa rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufun u tudhis badan oo raxiimun u naxariis badan fa in tawallow hadday jeestaan oo iimaanka iyo towxiidka loogu taag waayo faqul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow xasbii kaafigayga igu filani allaahu alla weeyi oo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi korkiisa uunbaan tawakaltu tala saartay wa huwa alleh rabbul carshi carshiga rabbigiisa weeyaan waa rabbiga carshiga iska leh carshigii alcadiimi ee weynaa carshigana cadiim waxaa loogu sifeeyey liannahu acdamu almakhluuqaat oo jalaaludiin asyuudi waxaa odhanayaa khasahu bidikri liannahu acdamu almakhluuqaat waxaa isaga makhluuqaadka looga soo soocee sheegidda loogu gaar yeelay isagoo ilaahay a rabbu kulli shay wax walba isagoo leh oo rabbi u ah waxaa carshiga gaar loogu soo soocay waayo makhluuqaadku u wen yahay waxaana la yidhi waa saqfulmakhluuqaadoo makhluuqaadka oo dhan saqaf oo kale u yahay oo makhluuq isaga ka sarreeyaa ma jiro ilaaha khaaliquunbaa kasii sarreeya wax carshiga ka sarreeyaa ma jiro oo makhluuqa ilaaha khaaliqa unbaa ka sarreeya markaa sidaasaa loogu tilmaamay alcadiim inuu wen yahay aayaddan u dambaysa xasbiya allaahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabbulcarshi alcadiim waxay ka mid tahay min adkaari asabaaxi waalmasaa dikriga iyo ducooyinka la akhriyo marka la waabariisto iyo marka la galabaysto oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi dikriga ruuxa akhriya aroortii iyo galabtii mid walba toddoba jeer kafaahu allaahu maa ahamahu min amri dunya waalaakhira ilaahay waxa uu kaga fillaadaa wixii murugo geliyey arrin adduun iyo aakhira labadaba yacnii kifaayo ayuu helaa oo ilaahay baa kaafiya marka dee waa dikri kooban xasbiya allaahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim midho weynna laga goosanayo dee tawfiiqduna waa min allaah oo had iyo jeer waxyaabo koob kooban oon culays badan lahayn ayaa abaal weyn laga helayaa laakina almuwafaqa man wafaqahu allah laakiin ruuxii alla u waafajiyo uunbaa dee waafaqaya oo samaynaya laakiin raad weyn baa laga helayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu tilmaamay inuu u naxariis badan yahay mu'miniinta fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaataa dadka ugu dabacsanaataa layidhi nebi moxamedow haddaad adkaan lahayd ood qallafsanaan lahayd dadku waa kaa dareeri lahaayeenoo cidina kuguma soo hirateen rasuulku waa raxmaddaa uu rabbi u soo diray dadka wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin suuratu yuunus waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo sagaal bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamraa tilka aayaatu lkitaabi alxakiim xuruufta muqaacaadkaee aliflaamraa shan goor bay qur-aanka ku soo aroortay marka lixaad miim baa la socdo aliflaamimraa mar miim baa la socdo waa marka lixaad shanna waa bilaa miim sidaynu hore u soo tilmaannay xuruufta googo-an ee alifbaataahaad iyo xuruufulhijaa'iga ka kooban macnaha yacnii ogaalka macnaha alla uga jeedo ilaahay baa loo celiyaa oo allaahu aclamu bimuraadihi ilaahay baa garanaya xuruufta wuxuu uga jeedo waxaase culimmadu ku tilmaamaan maqaasidiyo ujeeddada xuruuftan loo keenay inay tahay in la muujiyo qur-aanka mucjisadiisa ilaahay mooye axad kale aan u keeni karayn inta badanna xuruuftaa waxaa ka dambeeya qur-aanka warramid laga warramayo tilka aayaatulkitaabi alxakiim macnuhuna waxa weeye qur-aanku xuruuftaasuu ka kooban yahay carabigee aad wada garanaysaan nimankii carbeedow marka hadalkaad leedihiin qur-aankan maxamed baa samaystoo keenay oo hadal alle ma aha hadday runtiin tahay dee cidi idinkama fasaaxa iyo carabi badne ee keena haddaa keeni weydaan dee waxaa caddaanaysa hadal maxamed keenay inaanu ahayn ee hadal alle uu yahay qul lain ijtamacat ilinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimidli hada alqur'aan laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira allah waxa uu yihi aliflaamraa allahu aclamu bimuraadih tilka taasi waxaa la tilmaamayaa ishaaradu waa aayaatu haadihi suura waa suuraddan yuunus aayaadkeedaa la tilmaamayaaye ishaarada baciidkuna waa liculuwi almaqaami wa bucdi almartaba oo qur-aanku haba dhowaado gacmaha aynu ku hayno laakiin maqaamkiisaa sarreeya sidaasa ishaaro baciida loogu tilmaamaa tilka iyo iyo daalika alkitaabu iyo marka alla waxau idhi tilka taasi la tilmaamayaa aayaatul-kitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeye kitaabkii alxakiimi ee xikmadda badnaa ay dulxikma ama kitaabkii alxakiimi ayilmuxkami la sugay ee la idqaaniyey ee wax iin iyo goldoloola aan lahayn ama kitaabkii alxakiimi ayilxaakimi bayna annaas dadka dhexdooda kala xukumayey saddexda macnoba waa lagu macneeyey alxaakim almuxkam dulxikma intabana waa ku tilmaaman yahay allah waxau idhi akaana ma waxa uu ahaaday linnaasi dadkii cajaban mayaab buu ku ahaaday akaana ma waxa uu ahaaday linnaasi dadkii nimankii ree maka cajaban ma waxaa cajab iyo wax lala yaabo ku noqday an awxaynaa inaan u waxyoonnay ilaa rajulin nin oo minhum iyaga ka mida waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo aanu una waxyoonay an andir ey andir u dig nebi moxamedow marka antu waa tafsiiriye bimacnaa ey waana almuuxaa bihi wixii loo waxyooday ayaa la caddaynayaa akaana ma waxa uu ahaaday linnaasi dadkii cajaba yaab iyo wax lala yaabo miyuu u ahaaday an awxaynaa ay iixaa'unaa oo mastarka ficilka laga soo dhalaaliyo ayaa isamkii kaanaad oo ta'akhuray ah cajabanta horena waa khabarkeedii oo taqadumay marka dadkii ma waxa la yaab ku noqday an awxaynaa ay iixaa'unaa inaan u waxyoonnay ilaa rajulin nin oo minhum iyaga ka mid ah maxaanan u waxyoonnay an andir ay andir u dig annaasa dadka masderiye haddii laga dhigana xarfu jar baa loo soo qadari oo an andir ay bian andir waxaanu u waxyoonnay u dig annaasa dadka oo wabashir u bushaaree alladiina kuwii aamanuu rumeeyeyna u bushaaree oo anna lahum bianna lahum inay u sugnaatay ugu bushaaree qadama sidqin ay ajran xasanaa abaal wanaagsan inay leeyihiin ugu bushaaree oo cinda rabbihim weliba rabbigood agtiisa ay ku leeyihiin abaalka wanaagsan oo ibnu cabbaas iyo kayrkiiba qadama sidqin waxay ku fasireen ajran xasanan waana sida aysaru tafaasiirka iyo suyuutibana ay isku raacayaan ajran xasanaa qaala waxay yidhaahdeen alkaafiruuna wixii gaaloobay inna haadaakani iyagoo nebiga tilmaamaya la saaxirun waa sixiroolo mubiinun ay bayinu sixri sixirkiisu uu cad yahay qirada kale ee la sixrun haddii la akhriyana ishaaradu waxay u noqon qur-aanka oo inna haadaa qur-aankani la sixrun waa sixir sixirkoo mubiinun cad ayay yidhaahdeen gaaladii sidaasay afkooda soo mariyeen oo ku qowleen alla waxau idhi inna rabbakum rabbigiin allaahu alla weeyi alladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulalka fii sittati ayaamin maalma lixa ku abuuray jalaalaynku waxau odhanayaa yacni waa sittata ayaamin oo min ayaami dunya oo waxa weeyaan jimce ilaa axad oo maalintii axad ilaa jimce ayaan u jeedaa sabtidii waxa weeyaan unbaa ka hadhsan oo lixdaa maalmood ee axad ilaa jumcada ayaa lagu abuuray marka wuxuu odhanayaa waa sitata fii sitati ayaamin min ayaami addunya waa lix maalmood oo maalmaha adduunyada ka mid ah ay fii qadriha liannahu lam yakun hama shamsun walaa qamarun macnaha waa qadarka lix maalmood oo maalmaha adduunyo ka mid ah qadarkoodoo kale ayuu ku abuuray ilaahay toddobada cir iyo toddobada dhul waayo markaa uu abuurayo si maalmo loo tiriyo dee cadeed iyo dayaxtoona maba jirin waxa uu odhanayaa walow shaaa la khalaqahunna fii lamxa hadduu rabi damco ama uu doonona ilbidhiqsi buu dhammaantood ku abuuri lahaa waalcuduulu canhu waxa se uu uga leexday inuu ilbidhiqsi ku abuuro litacliimi khalqihi tahabbut si uu addoommadiisa ugu tababaruu u baro u kaadinta iyo tartiibinta in wax loo kaadiyo la tartiibiyo iyo deganaanshaha inuu addoommadiisa ku tababaro ayaa ilaahay lixda maalmood ugu abuuray laakiin ilbidhiqsi buu ku abuuri kari lahaa inna rabbakum rabbigiin allaahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulalka ayaa ilaahay u abuuray oo fii sittati ayaamin maalmo lixa alla ku abuuray ilbidhiqsina waa ku abuuri karayay laakiin waa litacliimi cibaadihi tahabbut sida uu jalaalaynku tilmaamayo ayuu lixda uga dhigay xikmaddaasaa ku jirta summa istawaa dabeed ilaahay waa ka kor noqday cala alcarshi carshigiisa ayuu ka kor noqday ay calaa wartafaca si isaga u qalanto addoommadu kayfiyadeeda aanay garan karin yudabbiru ilaahay waa maamulaayo alamra arrinka kownka oo dhan halkaas saruu ka soo maamulaa yudabbiru alamra min asamaa halkaasaa amarkiisa iyo xukumkiisu uu ka soo degaa oo ka soo maamulaa allah waxau idhi maa min shafiicin mid cid u ergeyn karaa ma jiro ilaa min bacdi idnih ilaahay oggolaanshihiisa dabadii mooyaane cid cid kale u ergeyn kartaa ma jirto laa malakan muqaraban walaa nebiyan mursalan walaa weliyan saalixa cid kasta oo ergeynaysaa idanka alluunbay ku ergeyn kartaa waayo erge oo dhan iyo awooddeeda allah iska leh qul lilaahi shafaacatu jamiican cidda loo ergeynayaana waa oggolaansho alluun baa loogu ergeyn karaa man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih laa axad walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa markaa ka ergeynayana waa inuu fasax alle ka haysto ka loo ergeynayana ilaahay waa inuu raalli uga noqdo mu'miniinta muwaxidiintana waa inuu ka mid yahay waayo gaalada famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiina iyaga erga gaadhi mayso ilaahay waxau idhi daalikum kiinaa sidaa wax u sameeyey allaahu alla weeye rabbukum rabbigiin weeyaan ee facbuduuhu keligii caabuda afalaa tadakkaruuna miyaydaan waantoobayn oo wax qaadanayn ilayhi ay ila allaah ilaahay xaggiisa unbuu ahaaday marjicukum celintiinnu jamiican xaal atiin dhammaantiin markaa rajaca waxaynu ka dhignay tii mutacadiga ahayd oo in idinka laydin celiyo masderkuna wuxuu noqonayaa masderun mudaafun limafcuulihi haddii tii laasimka ahayd laga dhigana wuxuu noqonayaa masderun mudaafun lifaacilihi oo noqodkiinay noqonaysaa idinku aad noqonaysaan marna waa celinta marka ilayhi ay ila allaah ilaahay xaggiisuunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinnu ama marjicukum celinta laydin celinayaa jamiican xaalatiin dhammaantiin wacd allaah ay wacada allaahu ilaahay waa yabooho waa ballan qaaday wacda allaah ilaahay yaboohdiisiiyo ballantiisii ayuu ballan qaaday oo ma baaqanayo ballankiisu ballantaasoo xaqan xaq oo dhab ah oo sugan oo marnaba aan baaqanayn ama xaqan ballanqaadka ilaahay uu ballanqaaday xaal uu yahay mid xaq ah ama uba soo qadar sida wacdiga oo kale ficil nasbiyo oo ilain wacadallaahu wacdan adiga taa kaleba ku nasbiye masdarkaa ficil wacada ah kanna ficil nasbiyo usoo qadaroo xaqallaahu daalika xaqan arrinkaa ilaahay waa sugay sugid aan waxa weeyaan wax ka soo noqonaya aanu jirin oo dhab ah oo aan dheeldheel iyo dhalanteed ahayn innahu ilaahay yabda-u isaga ayaa bilaaba alkhalqa abuurista iyo khalqiga uma yuciiduhu haddana soo celinaya markaa qirada innada waa qiraa'adan xafsada eh jumladu markaa waa istinaafiyo innahu alla yabda-u lkhalqa qiraa'ada kale anna haddii la yidhaahdana jumladu waa tacliiliyo waa bimacnaa laan baa loo soo qadarayaa oo wacdiga ayaa lagu sababaynayaa oo ilaahay waxa uu yaboohay yaboohiisii dhabta ahaa ee marnaba aan baaqanayn waayo annahu liannahu waayo ilaahay yabda-u isagaa bilaaba alkhalqa khalqiga isagaa bilaaba summa yuciiduhu dabadeed isaga ayaa soo celin doona liyajziya waxaad ku tacalluqinaysaa icaadada yuciidu maxaa lagu soo celinayaa aadamaha iyo khalqigaba liyajziya si uu alla u abaalmariyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat camalladan wanaagsanna sameeyey bilqisti cadaalad si uu ugu abaalmariyo markaa waxau odhanayaa samiin alxalabi birulmasuunka bilqisti ama faacilka huwa ee alla u noqonaya ka xaale ama mafcuulka alladiina oo kuwa la abaal marinayo ka xaale labaduba waa bannaanta oo bilqisti liyejziya si uu alla u abaal mariyo aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat bilqisti ay mutalabisan bilqisti xaal uu cadaalad alla ku dheehanyo oo ku sugan yahay ama ilaahay wuxuu abaal marinayaa mu'miniinta bilqisti ay mutalabisiina bilqisti xaal iyagu ay yihiin kuwa cadaalad ku dheehan markaa baydaawi wuxuu odhanayaa sida jamalkuu futuuxaadka kaga soo naqlinayo qistiga marka loo celiyo mu'miniinta waa bimacna aliimaan liannahu fii muqaabalati qowlihi tacaala bimaa kaanuu yakfuruun waayo wuxuu qaabilsan yahe uu ka soo horjeedaa gebagabada aayadda lagu gebagabeeyey bimaa kaanuu yakfuruun oo kuwa gaalada haddii lagu ciqaabay bimaa kaanuu yakfuruun mu'miniintana waxa lagu abaalmariyey biliimaani oo cadaaladda looga jeedo oo wuxuu odhanayaa cadligu maanta waa bimacna aliimaan waa marka laga xaaleeyo mu'miniinta waxaa lagu soo celinayaa liyejziya si uu abaalmariyo huwa rabbi aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaat camallada wanaagsan sameeyey wixii lagu abaalmarinayey waa la xadfoo lilcumuum wax kastoo lagu indhadoogsado wanaagsan bilqisti xaal uu rabbi ku sugan yahay ama bilqisti xaalay iyagu cadli ku sugan yihiin iyo iimaan waaladiina wixii kafaruu gaaloobayna lahum waxa u sugnaaday sharaabun wax la cabo oo min xamiimin biyo kulayl dhaafay ah iyo wa cadaabun cadaab baa u sugan cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa cadaabkaasu ugu sugnaaday yakfuruuna kuwa gaalooba ay ahaayeen huwa rabbi alladii waa allaha jacala yeelay ashamsa cadeedda ka yeelay diyaa'an iftiin xoog badan oo kulaylna wata walqamara dayaxana ka yeelay nuuran iftiin ka daciifsan ka cadeedda oo uu kana soo qaadanayo xagga cadeedda diyaa'an waa iftiinka qawigee xooggan kulaylkana wata sidaasaa cadeedda diyaa'an loo yidhi waayo iftiinkeedu waa ka xoog badan yahay ka dayaxa kulaylna waa wataa sidaa darteed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaadda markuu tilmaamayey wuxuu yidhi wasalaatu nuurun sabirka markuu tilmaamayeyna wuxuu yidhi wasabru diyaa'un sabirku waa waa iftiin waxaa diyaa loo cabiray sabirku waxoogaa kulayl oo adkaysi u baahan dee weeyaan oo yacni musiibadii kugu dhacdaa lagu sabrayaa daacadii naftu ay diidanayd baa lagu sabrayaa waxa weeyaan macaasidii naftu ay jeclayd baa laga sabrayaa waa kul iyo kulayl adkaysi u baahan sidaasaa sabirka looga cabiray diyaa bimacna alxaraara kulayl baa la socda huwa rabbi alladii allaha weeyi jacala ka yeelay ashamsa cadeedda diyaa'an iftiinka xooggan ee kulaylka wata walqamara dayaxana nuuran iftiin ka yeelay waqadarahu ilaahay waa jaangooyey oo dayaxa wuu qorsheeyey manaasila aydaa manaasila xaal uu yahay mid u saaxiiba meelo uu dego iyo manaasil iyo boos uu leeyaho uu marayo xaal uu sugan yahay ama waqadarahu ay waqadara lahu waxaa alla u qorsheeyey oo u qoondeeyey ama u jaangooyey dayaxa manaasila meelo uu dego u maro ayaa loo qorsheeyey maxaa sidaa loogu sameeyey litaclamuu si aa u ogaataan cadada siniina sannadaha tiradooda iyo walxisaaba xisaabtaba aad u ogaataan oo dee bishaas iyo dayaxaas aad ku tirsanaysaan taariikhdiinna oo haddaad soomaysaan iyo haddaad xajaysaanba dee bishaa bilanaysa iyo dayaxa ayaa taariikh aad tirsanaysaan idiin ah sidaa darteed ayaa jalaaleynku waxaa odhanayaa waqadarahu manaasila hamaaniyatan wa cishriina mansila fii hamaanin wa cishriina leylatan min kulli shahrin wayastatiru leylatayni in kaana shahru halaatiina yowman aw leylatan in kaana tiscatan wa cishriina yowma wuxuu odhanayaa manaasil siddeed iyo labaatan goobood ama god ama boos ayaa uu leeyahay dayax siddeed iyo labaatankaa goobood ama meeloodee uu degayana waxa uu degayaa siddeed iyo labaatan habeen gudahood waxa uu ihi markaa siddeed iyo labaatanka habeen ee bisha marka uu habeen walba mansilo iyo boos gaara uu maree uu dego dee bishu hadday soddon tahay laba habeen buu maqnaanayaa oon la arkayn dayaxii hadday sagaal iyo labaatan tahayna hal habeen buu maqnaanayaa oo aan u muuqanayn rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii yidhi bisha qamariga ee carabiga ah waxay ahaataa uun soddon ama sagaal iyo labaatan laakiin soddon ma dhaafto allah waxau ihi maa khalaqa allaahu alla uma abuurin daalika madkuuraadkaa la soo sheegay alla uma abuurin ilaa umuu abuurin rabbi ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kuma abuurin maa khalaqa allaahu daalik madkuuraadkii la soo sheegay oo dhan ilaahay kuma abuurin ilaa bilxaqi xaq mooyaane macnaha dee dheeldheel iyo ciyaar ciyaar looma abuurine xikmad xeel dheer baa ku duugan oo ku jirta yufasilu ilaahay wuu kala dhigdhigayaa al aayaati aayaadka alla wuxuu u kala dhigdhigaa oo u caddeeyaa liqowmin qolo kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo cilmi leh inna fi ikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalintii isweydaarashada ay isweydaaranayaan ee kolba midna uu soo gelayo midna uu baxayo ee kolba mid uu gaabanayo ka kalena uu dheeraanayo isweydaarashada habeenkiiyo maalinta dhexdooda waxa ku sugan wamaa khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray na dhexdooda waxa ku sugan oo fi samaawaati samooyinka dhexdooda uu ku abuuray waalardi dhulalka dhexdooda makhluuqaadka waaweyn ee cirarka dhexdoodana alla uu ku abuuray hadday cadeed tahay hadday dayax tahay hadday malaa'ig tahay makhluuqaadka waaweyn iyo makhluuqaadka waaweyn ee dhulalka ilaahay dhexdooda uu ku abuuray hadday badaha tahay iyo hadday buuraha tahay iyo hadday geedaha tahay iyo hadday dad iyo duunyaba waxa lagu uumay tahay makhluuqaadka waaweyn ee cir iyo dhulba ku uumanna dhexdooda waxa ku sugan la aayaatin calaamooyin waaweyn oo lagu aqoonsanayo ilaahay awooddiis iyo weynidiis iyo waaxidnimadiis yayse ugu sugan tahay liqowmin qolo ayay ugu sugan tahay kuwaasoo yattaquuna alla ka baqanaya waxaa loogu gaar yeelay waayo iyagaa kuwaan toobaya wax ku qaadanaya kuwa kale dhegba u dhigi maayaan alla waxa u uhi in aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'ana alla kulankayaga ama aan ka cabsoonayn oo saynu hore usoo tilmaannay alrajaa ya'tii bimacna atamac aw ya'tii bimacna alkhawf tamaca iyo rajadana waa ku yimaadaa cabsidiiyo khowfkana waa ku yimaadaa labada kaad ka macnaysabana waa saxiix ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayn ama aan ka baqanayn liqaa'ana alla kulankayaga oo aakhiro iyo bacdi dambeba aan rumaysnayn oo waraduu ka raalli noqday bilxayaati noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd oo wadma'annuu ku xasilay bihaa nolosha adduunyee liidata iyo waaladiina kuwa hum iyagu can aayaatinaa aayaadkayaga xaggooda qaafiluuna iskaba muugan in warkoodaba hayn ulaa'ika kuwaasi maawaahum hoygoodu annaaru naar weeyi bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkeedaana naari hoy ugu noqotay yagsibuuna kuwa kasbada gaalnimada iyo kufriga ama bimaa bisababi maa shay sababkii baa naartaasi hoy ugu noqotay shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada oo gaalnimo iyo macaasi iyo dunuubta kala duwan ah ina aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wa camiluu saalixaat camaladan wanaagsan sameeyey yahdiihim waa hanuuninayaa rabbuhum rabbigood biiimaanihim iimaankooduu ku hanuuninayaa adduunyada ilaahay waa ku hanuuninayaa oo camalka wanaagsan iyo khayrku waafajinayaa qabrigana rabbi waa ku hanuuninayaa oo jawaabta xaqa ah ayuu waafajinayaa inay ku jawaabaan su-aasha labada malag marka lasoo bixiyana ilaahay waa hanuuninayaa oo jannadii uu ugu ballan qaaday ayuu ku hagayaa oo ku hanuuninayaa oo ay gelayaan tajri way qulqulayaan min taxtihim hoostooda ay min taxti manaasilihim guryahooda hoostooda waxaa qulqulaya al anhaaru wabiyaal fii jannaati annaciimi wax lagu nicmaysto jannooyinkiisa xaal ay dhexdooda ku sugan yihiin dacwaahum yeedhmadooda markay wax u yeedhanayaan ay dalbanayaan fiihaa jannada dhexdeeda ay wax dalbanayaan dalabkoodu waxa weeyi subxaanaka allaahumma subxaanaka ilaahayow nasahnidaada eh aad xumo oo dhan ka hufan tahaye allaahumma yaa allaah allahayow waaba intaa codsigoodu mar alla markay intaa yidhaahdaan subxaanaka allaahumma waaba wixii ay doonayeenoo hortooda yaalla wa taxiyatuhum salaantooduna waxa weeyaan fiihaa jannada dhexdooda jannada dhexdeeda ay isku salaamaan salaamun iyaduna waa badbaado oo salaamun calaykum inay dhexdooda ay isku salaamaan weeyi wa aakhiru dacwaahum yeedhmadooda iyo dalabkaa ay wax dalbadeen aakhirka u dambeeyana yacnii yeedhmadooda gebagabadooda iyo gunaanadkeeduna waxa weeyi an ilxamdu lilaah ey alxamdu lilaah ilaah baa mahadi u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa jalaaludiin asuyuudi waxaa odhanayaa dacwaahum ay talabuhum limaa yashtahuunahu fi ljanna marka ay dalbanayaan waxay jecel yihiin ee jannada dhex yaalla dalabkoodu waxa weeyi an yaquuluu inay yidhaahdaan subxaanaka allaahumma ey yaa allaah ilaahow nasahnidaada allahayow intaa inay yidhaahdaan weeyaan codsigooda fa idaa maa talabuuhu bayna aydiihim waaba iyadoo markiiba waxay dalbeen hortooda uu yaallo markaa dee tacabkii adduunye iyo rafaadkii iyo kan keena iyo kan miyaa la waayey waxaasi oo dhan waa laga baxay subxaanaka allaahumma ayaa wax walba hortooda ku imanaya marka ay dhammaystaan ee laga qaadayana alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin awalkooda iyo aakhirkooduba saasuu ku dhammaaday salaanta iyagu dhexdooda ay isku salaamayaan see jamalkuba uu ku tilmaamayo futuuxaadka salaantoodu waa ta aayaddani sheegto waa salaamun calaykum salaantay malaa'igtu salaamaysana iyaduna waa taasoo kale waa ta alla ku tilmaamay aayadda kale waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba addaar salaanta alla uu salaamayana waa ta suuratu yaasiin rabbi ku tilmaamay salaamun qowlan min rabbi raxiim marka allah taasuu ku salaamayaa malaa'igtu ay ku salaamaysaa iyagu dhexdooda ay isku salaamayaan allah waxa u dhi dacwaahum yeedhmadoodu iyo codsigoodu marka ay wax codsanayaan fiihaa jannada dhexdeeda ay wax dalbanayaan dalabkoodu waxa weeyi subxaanak inay yidhaahdaan allahyow nasahnidaadee allaahumma yaa allaah allahyow wixii waaba isagoo hor yaalla wa taxiyatuhum salaantooduna fiihaa jannada dhexdeeda ay iyagu muuminiintu dhexdooda isku salaamayaanna salaamun waa badbaado oo salaamun calaykum wa aakhiru dacwaahum yeedhmadooda ama dalabka ay wax dalbadeen waxa uu halka u dambaysa ama gebagabadiisuna waxa weeye inay yidhaahdaan an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin antu waa tafsiiriye ey alxamdu lilaah ilaah baa mahadi u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa allah waxau ihi walow yucajilu llaahu haddii ilaahay u dadejin lahaa linnaasi dadka ashara sharka hadduu u dadejin lahaa isticjaalahum ay mithla isticjaalihim degdegsigooda oo kale bilkhayri khayrka ay degdegsanayaan siday dadku khayrka u degdegsanayaan oo kale haddii sharka loogu soo dadejin lahaa la qudiya waaba loo dhammayn lahaa ilayhim iyaga ajaluhum waqtigooda iyo muddadooda oo ay la uhlikuu waaba la halaagi lahaa gan baa laga dhigi lahaa oo cidi kamay hadheen halkan laba macnoba waa lagu fasiray oo in la yidhaahdo yacnii waxa weeyaan dadku marka ay dembaabaan dembigaa iyo sharkay samaynayaan cuquubada ka dhalanaysa haddii loogu soo dadejinayo sida loogu soo dadejiyo khayrka ay sameeyaan wanaaggiisa dee lamaba arkeen waa dhammaan lahaayeen oo waa halaagsami lahaayeen oo waa la halaagi lahaa waxay la macno noqonaysaa walow yu'aakhidu allaahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musamaa faidaa jaa ajaluhum faina allaha kaana bicibaadihi basiira ilaahay hadduu dadka ku ciqaabi lahaa wax alla waxay kasbadaan oo dembigay galaanba isla markaaba uu ka goyn lahaa arlada korkeeda wax dul socdaba kama tageen kulli waa wada halaagi lahaa oo cidiba ma hadheen laakiin waxa uu dib ugu dhigayaa muddo dambe oo la magacaabay oo aakhiro maalinta qiyaame abaalkooda in loo oofiye ah muddadoodaasi markay timaadana ilaahay addoommadiisa waa kii og ee arkaya ee nin walba wixii u mudnaa marin doona kaasi waa tafsiir oo dembigaynu gallaba markaaba haddii laynaga goynayo laynama arkeena waa halaagsami lahay tafsiirka kale wuxuu odhanayaa yacni waxa macnaha iyo muraadku yahay dadku marka ay naftoodiiyo ubadkoodiiyo ooridooda habaarayaan haddii habaarka markaaba loogu aqbali lahaa sida markay khayr weydiistaanba khayrka loogu aqbalayo lama arkayna waa dhammaan lahaayeen oo kulligood waa halaagsami lahaayeen oo ruuxu markuu cadhoodo waxa caado ah inuu dee waxa weeyaan reerkii iyo ubadkii iyo u inkaaro oo uu habaaro isagoon isoogeyn cadho darteed taa ilaahay hadduu ajiibayo dee lama arkayna waa baabi'i lahaayeen laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala uma ajiibayo umana qabanayo laakiin waa laynoo diiday in ubadkiiyo oorida iyo dadka la nacdalo ama la habaaro ama cadho ilaahay waxa weeyaan lagu habaaro waa arrin manhi oo laynoo diiday allah waxau yihi walow yucajilu allaahu haddii ilaahay u soo dedejin lahaa linnaasi dadka ashara sharka iyo xumaha iyo cuquubada isticjaalahum ka isticjaalihim sida degdegsigooda oo kale bilkhayri khayrka ay u degdegsanayaan oo kale ee khayrka markay ku ducaystaan ay u helayaan amase markay wanaag sameeyaan khayrkiisa ay u helayaan sidaa ay khayrka dadku u degdegsanayaan oo kale haddii sharka iyo dhibkana loogu soo dedejinayo laqudiya waa la dhammayn lahaa ilayhim iyaga waxaa loo dhammayn lahaa ajaluhum wakhtigooda iyo muddadooda ay la uhlikuu waa la halaagi lahaa waxba kama hadheen ilaahay waxau ihi fanadaruu waanu ka tegaynaa aladiina kuwii laa yarjuuna aan rajaynayn ama ka baqanayn liqaa'an alla kulankayaga fii tuqyaanihim qooqoodiyo kibirkooda dhexdiisa ayaanu kaga tegaynaa yacmahuuna xaalayhin kuwa wareersan oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan kala garanayn waa idaa massa marka uu taabto al insaana kii dadka ahaa addurru dhibaata markay taabato ee cudur ama caydhnima ku dhacdo dacaanaa uuna baryayaa baryo badan faduu ducaa'in cariiq dhulku isla dhacaya wuuna baryayaa lijanbihi ay mudajican calaa janbihi laamtu waa bimacnaa calaa xaal uu yahay dhinaciisa mid u jiifa waana baryayaa aw qaacidan ama xaaluu yahay mid fadhiya ayuuna baryayaa aw qaa'iman ama xaaluu yahay mid taagan ayuuna baryayaa yacni axwaasha oo dhan waana baryayaa ilan jiif iyo joog iyo fadhi mid uunbuu noqonay falamaa kashafnaa markaanu ka faydna canhu isaga durahu dhibkii uu ka cabanayay markaanu ka qaadnona mara waxa uu daa'imayaa gaalnimadiisii ay istamara calaa kufrihi oo jalaaleynku waxaa odhanayaa mara calaa kufrihi gaalnimadiisii buu isaga sii soconayaa jamalkuna wuxuu odhanayaa mara ay istamara waa macnaha wuu joogtaynayaa oo waa daa'imayaa falamaa kashafnaa markaanu ka faydna canhu isaga durahu dhibaatadii uuna baryayay inaannu ka qaadno markaannu ka qaadno mara ay istamara calaa kufrihi gaalnimadiisii buu ku sii daa'imayaa uu isaga soconayaa kaan lam yadcunaa sidii isagoonna baryin oo kale weligiiba ilaa durrin ay ilaa kashfi durrin dhibaato faydideed yacni dhibaato in laga faydo sidii mid aan naga baryin oona weydiisan oo kale dhibaatadaasoo masahu taabatay macnaha wuxuu gaalnimadiisii isaga sii soconayaa sidii ninaan weligiiba na baryin oo naba weydiisanba inaannu dhibaato ka faydno kaan lam yadcunaa sidii isagoo na baryin oo kale ilaa durrin ilaa kashfi durrin dhibaato faydideedba aan naga baryin dhibaatadaasoo masahu taabatay alla waxau ihi kadalik ay kamaa zuyina lihaadaa camaluh sida kaa camalkiisa xun loogu qurxiyey oo kale ayaa zuyina loogu qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudbayna maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya walaqad ahlaknaa wallaahi laqad ahlaknaa waanu halaagnay alquruuna ummadihii min qablikum idinka idinka horreeyey lamaa dalamuu markay dulmi faleen ee ay dembaabeen ee dulmiga weyn ee gaalnimada iyo shirkiga ay galeen wa jaa-athum waa u timid kuwaa hore rusuluhum rusushoodu bilbayinaati xujooyin iyo mucjisooyin cadcad bay ula yimaadeen wamaa kaanuu manay ahaanin kuwaa hore liyu'minuu kuwa rumeeyey oo rusushoodii kuwa rumeeya may ahaaninoo waa beeniyeen alla waxau idhi kadalik ay kamaa jazaynaa haa-ulaa sidaannu kuwaa hore u halaagneenu u abaal marinay oo kale ayuun baanu najdi oo abaal marinaa alqowma qolada almujrimiina ee dembiilayaasha ah rabbi waxau idhi uma jacalnaakum dabeed waxaanu idinka yeellay idinka nimankan reer makee carbeed ee kuwaa hore ka dembeeyeyow ile reer caad iyo reer tamuud iyo reer luud iyo markay tegeeni waxa ka dembeeyey waa nimankii carbeed ee reer makee nebi moxamed ilaahay dhexdooda ka soo saaray marka kuwaasaa lala hadlayaa rabbi waxau idhi uma jacalnaakum dabeed idinka waxaanu idinka yeellay kuwiina reer makow khalaa'ifa kuwa ku beddelay kuwaa hore fil ardi arlada dhexdeedii ku beddelo oo uga dembeeyey min bacdihim ay min bacdi ihlaaki alumami almaadiya ummadahaa hore halaaggii la halaagay dabadood idinkaan noqday dhulkii kuwa uga dembeeyey oo uga hadhay maxaananu idinka idinka dembaysiinay kuwaah linandura cillada waxaad ku xidhaysaa jacligaa uma jacalnaakum khalaa'ifa maxaannu idinka yeellay kuwa arlada kuwaa hore uga dambeeya linandura si aannu u eegno kayfa tacmaluuna sidaad samaynaysaan miyaydin kuwaa kuwaan toobi wixii helay oo waydin toosnaan mise dariiqoodiiba idin mari oo waxa idin heli kuwaa wixii helay wallahu aclam